silanfuliyo arrimo siyaasada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee reedan heliisyoog iyo nabadeynta waana landeera daadejinta adeegyada dowladda ee isdoorashada bulshada deegaanka iyo weliba degmada waliweyn gufarmey kulan wada taledowe oo goobroogiyo ku hayaan odayaalka dhaqanka ee beelo degan degmadaas kulanka waliba ha agaasimay maamulka gobolka shabeellaha hoose welibana daafray wasiirka wasaaradda arrimo gudo reedan heliisyoogka dowlad goboleedka koonfur galbeed onkoreen waliba kulanka faahfaahin kubiyey cabdixakiin cabdulaahi gudoomiyaha degmada walaweyn aan ka dhageysano ajendaha markaas shirkaana u qabatay adinkuna wixii de markaas idinkaga aadan aad soo gudbisaan insha allah qof walbo waxaa laga doonaya si oo de odaytinimo ku jirto inuu hadlo shirkaanna waxaa waaya sidiisaba wada hadal waaye qof walbana wuxuu ku hadlaa la qoraa dhanka kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare iyo weliba wuxuu ku hadlay ahamiyada yeelata wadajarowka iyo niseedowka nistalaasulowka waana la baahanyay in odayaalka dhaqankiiyo muujaan odshoka ee dandaadijowka nidaamka dowladda
dadka degan degmada wallaweyn la ysugu keeno la wada hadlo la wada munaaqashoodo looga hadlo waxyaabaha taagan xaaladaha taagan sidii wax looga qaba lahaa iyo sidii dib u heshiisiin rasmiga deegaanka loogu qaba lahaa shirkeenna waxyaabaha kale aad oo qalbigeenna ka guuxayo awood qaybsi iyo maxaa lahaa dhinacyo kale laga fikirayo haddeertaan saacaddan la joogo uma joogno annaga waxaa u joogno muhiimaddeenna ugu weyn waxay tahay waa dib u heshiisiin iyo shacabkaani siday ku wada noolaan lahaayeen waxaan rabnaa inaan tillaabo tillaabo aan u qaadno oo qof walboo deegaankan degganna uu shirkaani ka soo qayb galo tiro iyo nambar iyo wixii looga soo qayb gali lahaayna dan iyo heelaha dartan kama lihiine waxaan rabnaa horta ugu horrayso in wadahadalkeenna uu noqdo mid mirodhala la guulaysto laguna guulaysto in dib u heshiisiin rasmiga aan ka qabanno degmadaani si nabadan loo wada noolaado marka la heshiiyo kadibaa waxaa la gaari karaa arrimaha kale aan ka hadlayno oo awood qaybsigii golihii deegaanka iyo samayntiisa waxaasoo dhan markaas kadib aa loo gudbi karaa laakiin hadda waxay tahay waa wada hadal shir ah oo hadduu ilaahay idmo isbuuc ayaan halkaana joogi doonnaa gooni gooni ayaan ola kulmi doonnaa qabiilada kala duwan ee degmadan degan iyo odayaasha dhaqanka ee qaybahooda kala duwan qaybaha isboortiga dhallinyarada maxaalla aqoon-yahaniinta haweenka qayb walboo ka mida deegaanka dadka degan bulshada qaybahooda kala duwana waa la kulmi doonaa hadduu ilaahay ka dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimo gudo ee reedan heliisyowka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi xasan yaa odayaalka kala dardaarimi iyo muujaan instanasulow si degmada yaanhela adeegya dhamaystiran kulligana waa yeelin wal bahohoy wal dareer reedkana ahe dareer haddii khilaafna in ku tabaana iyo haddii maslaxa in ku taba fadna isin siin jarta taasay ma in baahan taha iskanagado an baahanta lan walbo meelolay ka dhego unku tabaana may dhaanta he tanaasulaad iyo warse warweran lisar un ujeedka una koyni maslaxadaas guudi waayo waana ballan may qaadanay in una qof walba la kologna qabiil walba jafo walba la kologna ilaahay idin shay meeliyeeda mahanin ku bahayay xal xal ka saabsan mada hor helis guud madlamaad mahanin bahay war una kamadaysagna muqadas aho kullugaan una difaacan hanin bahas mahanin bahay hadiiba nagata geeka xalkanka fayla maamul suubsanoy kaasana deeqay hoob nagata aboosta waay laakiin mada hor heliisa ku hore ko naftee dhibaato badan lamalaya awood qaybsi iyoona rafaad iyo lamaro doona dagaalkana meelaha isulku kooy doon wal owye laakiin walaad umay ka horey dad niid faylle isku meeloo injeedo suubsado karo laakiin haddii lishal jeeda maamul suubsamaaw goolkan anka dambooye maamul inta la helo waay laakiin may ka horeeya alqaladoonka lakugudubo arqaladoon hore dhukagudub la hela dad odayaal ahoo midaysano aaminsan inay maamul oo nadiif aho daacad aho oo la dooraday isan dhatinhasku biidan inay onay laka badbaada fad haddii aaminsantiin suubsaneen una diyaarasin